بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار intaa kadib waxaan kusoo jirnay kitaabkii alarbacuuna annawowiya sharxii sheekh maxamed bin saalix al cuthaymiin waxaan soo gaarnay xadiidka sagaal iyo tobanaad alxadiidu ataasic cashar can abi lcabaasi cabdillaahi bin cabaasin radia allahu canhuma qaal kuntu khalfa annabiyi sala allahu alayh wasalama yowman faqaal yaa gulaamu inii ucallimuka kalimaat ibnu cabaas waxaa laga wariyay inuu yidhi maalin baan waxaan joogay buu leeyahay ama fadhiyey rasuulka sal slm gadaashiisa sheikhu waa sheegi doonaa ma gaadiid buu la saarnaa mase waa uun daba socday fa qaala wuxuu yidhi rasuulku sal alla ly slam yaa ghulaam wiil yahow innii ucallimuka kalimaatin waxaan ku barayaa kelimooyin faa'iida leh oo ku anfaca kelimooyinka waa kuwaanaa marka soo socda ixfad illaaha yaxfadka alla dhowr oo xifdi oo ilaali oo amarkiisa qaado yaxfadka ha ku ilaaliye ixfad illaaha alla ilaali tajidhu tujaahaka aada hortaada keeshida wixii aad u baahan tahay idaa sa'alta haddii aad wax weydiisatana fas'al illaah alla wax weydiiso waida stacanta haddii aad kaalmo warsanaysana fastacin billaah alla kaalmo weydiiso oo qalbigaada macnaha duulal kale ha ku xirin waclam ogow anna alummata low ijtamacat calaa an yanfacuuka bishayin lam yanfacuuka ilaa bishayin qad katabahu allahu lak waxaadna ogaataa haddii ummaddu ay ku kulanto inay wax kugu taraan lam yanfacuuka wax kuguma taraan bishayin wax lam yanfacuuka wax kuguma taran ilaa bishayin shay ma ogiye qad katabahu allaahu laka alla hore kugu sii qora ma ogiye marka maadaama aanay kugu tari karin wax alla qoray ma ogiye qalbigaada iyaga ha ku xirin qalbigaadu alla ha ku xirnaado waay macnuhu ila iyaga laftoodu haddiiba maarata alla qora in wax kaa soo gaaraan dhinacooda oo faa'iido ah waa wax min allaahi ka socda oo allah kuu sakhiray wa in ijtamacuu haddii ay ku kulmaan ummaddu calaa an yaduruuka bishayin inay wax kugu dhibaan oo dhib kuu geystaan lam yaduruuka kuma dhibi karaan ilaa bishayin inay wax kugu dhibaan moogiye qad katabahu allahu calayka alla uu hore kugu qoray moogiye ruficat alaqlaamu wa jafat asuxufu qalimadii wax qoraayey oo qadarka lagu qoraayey waa la qaaday waa la joojiye ay macnaha waxba hadda qori maayaan wa jafat isuxufu waraaqihii wax lagu qoraayana iyaguna waa engegeen rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun saxiix xadiidkan waxaa wariyey tirmidi wuxuuna yidhi waa xadiid xasan oo saxiixa wa fii riwaayati hayri tirmidiy riwaayad tirmidi keyrkiis uu wariyey oo maaragta aimo kale ay wariyeen sida xataa xaashiyada ku taala imaam axmed iyo waxaa la sheegay xaakim sadragiisa ixfad illaaha alla ilaali oo dhowr tajiduu amaamaka hortaadaad ka helaysaaye tacaraf ila allaahi alla aqoonso fi rakhaa'i wakhtiga barwaaqadu ay jirto yacrifka ha ku aqoonsadee fi shiddati wakhtiga dhibaatadu ay ku hayso waclam ogow annamaa akhta'aka wixii ku gafa lam yakun liyusiibaka wax kugu dhici lahaa ma ahan markii hore isaba kuu qornayn wamaa asaabaka wixii kugu dhacana lam yakun liyukhti'aka wax ku gafi lahaa ma ahan waclam waxaad ogaataa ana annasra maca asabri in guushu ay la socoto sabarka iyo in loo sabro dhibka daacadana lagu sabro وأن الفرج مع الكرب kurbadii oo kaa faydantana oo faraj la helana inay la socoto dhibaatadii lafteedii wa anna maca alcusri yusraa culayskina in fudayd uu la socdo ogow marka cabdullahi bnu cabbaas wuxuu leeyahay kunyadiisu waa abulcabaas sida nawowi uu yiri magaciisana cabdullaahi baa la yidhaahdaa wuxuuna ka mid ahaa ragga ugu maskaxda badan saxaabada ayuu ka mid ahaa uguna dadaal badan waxbarashada siduu wax u baran lahaa ilaa maaragtay laga weydiiyey oo maxaad cilmigan ku heshay sababtu maxay tahay cilmigan badan aad ku heshay ibnu cabbaasow oo aad xoogaa dadka uga duwanaatay markaasuu wuxuu yidhi bilisaanin sa'uulin wa qalbin caquulin wabadanin gayri maluulin waxaan cilmigan ku gaaruu yidhi af wax weydiiya oo carabkayga macnaha waxbaan ku weydiiyaa wuu leeyahay dadka ahlu cilmiga ahaa wa qalbin caquulin qalbigaygana waxbaan ku gartaa buu leeyahay oo waxbaan xifdiyaa oon weeleeyaa oon fahmaa jirkayguna ma aha mid daala waxyaabahan cilmiga ku kasbada waxaa ka mid a jir aan daalaynin qofku marka hadduu ku fekero inuu maaragtay maanta dhan ka shaqeeyo siduu u raaxaysan lahaa oo naftiisa ugu raaxayn lahaa taasi ma keento cilmi keeni mayso yaxya ibnu abi kathiir yuu ahaa ninkii laga weriyey inuu yidhi laa yunaalu alcilmu biraaxati aljasad inaad tiraahdo si fiican baan u raaxaysanayaa oo wax yar daal uma adkaysan karo haddana cilmi baan helayaa ma dhacaysa buu leeyahay cilmiga marka raaxaysi laguma gaaro marka saddexdaas arrimood yuu ibnu cabbaas ku helay cilmiga faraha badan meeshan uu leeyahay ibnu cabbaas khalfa nabiyi sala alla ly slam yani waan ka dambeeyey waaye rasuulka sala alla ly slam waxaana dhici karta inuu maaragtay gaadiid la saarnaa ama uu gadaashiisa soconayay ama isaguba uu macnaha gaadiid kala saarnaa ibnu cabbaas rasuulkuna mid ka horreeya saarnaa laakiin macnuhu waa maxay waa un ka dambeeye waayo macnuhu yani ma dhinac socon markaasaa rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alay salam yaa ghulaamu innii ucallimuka kalimaatin wiil yahow kelimooyin ayaan ku barayaa waxa uu marka wiilnimada ugu sheegayo waa inuu ibnu cabbaas wiil yar ahaa sababtoo ah waktigii uu rasuulku dhiman rabayba oo xajatulwadaac markay ahayd ile halkaas mar buu xajiyey rasuulku sal ly slam waana xajkii ugu dambeeyey oo xajatulwadaac lagu magacaabay moogtahay markaasuu qaangaarkii u dhowaa ibnu cabbaas hadduu yahay marka waxaad garanaysaa yani muddadii madiine la joogay inuu macnaha aada u yaraa teeda kale waxaa ku jira xoogaa maaragtay yani hadalkii jilcintiisii ah oo maaragtay niyad dhisid iyo waxaasaa ku jira jumladana waxaa lagu adkeeyey inna yaa lagu adkeeyey sababtoo wax lagala hadlaayo yaa wax muhim ah si qofku u soo jeesto oo uusan u fududaysanin wax lagula hadlaayo meeshan uu yidhi rasuulka sal ly slam ucallimuka kalimaatin si duuduub ayuu marka hore wax ugu sheego wuxuu yidhi dhowr kelmadood yaan ku baraayaa kadibna waa uu u sii kala faahfaahiyey oo waa uu kala dhigdhigay horaan usoo sheegnuu leeyahay sheekh bin cuthaymiin in marka waxa la duuduubo oo si duuduuba loo sheego kadibna si kala dhigdhiganoo faahfaahsan loo sheego inay keeni og tahay in wixii lagu sheegay aada xifdiso sababto wuxuu markay kuu yimaadaan iyagoo duuduuban waxaad u hanqaltaagaysaa inaad ogaato tafsiilkiisi iyo kala dhigdhignaantiisi markaasaa tafsiilka wuxuu kuu imaanayaa adigoo diyaara oo qalbigaadi u diyaarsan yahay sida roobku marka uu ku do-oo kale dhul engegnaayo abaar ahaa markaasaa dhulkii biyihii uu cabbaa si degdegaa biyihii u gelaayaan laakiin duu dhul marka horeba iska maaragtay qoyanaa u yaho biyo ka buuxeen matarkii marka saas ugu maaragtay wax ugu dheefi maayo marka sidaa darteed yuu rasuulku sal ly slam mararka qaarkood uu waxyaabaha qaarkood uu si duuduuba u sheegi jiray markaasuu kala dhigdhigi jiray meeshan uu yiri marka ucallimuka kalimaatin kelimad xagga carabiga way ka duwan tahay waxa naxwoolaydu ay kelimad u yaqaanaan luqada carabiga kelimad haddaad maqasho waa jumlo faa'iida le waa oo wax kuu faa'iideynaysa mubtadayi khabaray noqon kartaa ficliya faacilay noqon kartaa sida alla uu yiri xataa idaa jaaa axadahum almowtu qaala rabbi irjicuun midkood markii geeridu u timid wuxuu yiri rabbiyo u celi lacallii acmalu saalixa waxaan mudanahay inaan camal saalix soo sameeyo fiimaa taraktu wixii aan kasoo tegay marka inaan noloshayda wax ka bedelo yaa dhici kartee markaas alla wuxuu yidhi kalaa inahaa kalimatun huwa qaa'iluhaa taasi waa kelimad buu yidhi uu qofkii ku hadlaayo marka geeridu u timaado marka rabbi irjicuuni waa laba jumladood oo rabbi yuu maaragtay u yeerayaa yaa rabbi irjicuuni ficli faacila marka aa dambeeya tan horena waa maaragtay munaada waa dhici kartaa inuu shiiku rabay inuu yiraahdo yani kelimataani laakiin inuu jumlo ka wadan waa dhici kartaa lacallii acmalu saalixan fima fiima taraktu waa saddex jumladood buu leeyahay alla marka wuxuu yidhi markuu intaa ku hadlay ninkii kalaa inaha kalimatun huwa qaa'iluhaa waa kelimad uu ku hadli doono waay macnuhu waxaasoo dhan kelimad inay yihiin baa la sheegay rasuulkuna wuxuu yidhi sala alla ly slam asdaqu kelimatin qaalahaa shaacirun kelimatu labiid kelimad waxa ugu run badan buu leeyahay kelimad kelimad uu ku hadlo nin gabyaa ahi waxa ugu run badan buu leeyahay kelimadii uu labiid ku hadlay nin shaacirah oo waktigii jaahiliyada joogi jiruu ahaa kadibna soo islaamay oo muddo noolaa soo muslin ah wuxuu yidhi marka labiid alaa kullu shayin maa khala allaaha baatilu wax kasta oo alla ka soo haray waa baatil macnaha iqaamada alle iyo maaragtay joojintiisa uunbay ku joogaan moogiye wax maaragtay isdabari karaa ma jiraan waay macnuhu marka waana beyt shicira nuskiis waay beyt shicirkaas nuskiisa nuskaas beytka shicirkaa yaa waxaa lagu sheegay inuu kelimad yahay saasuu ku sheegay rasuulku sal slam meeshan uu yiri rasuulku sal ly slam ixfad illah yaxfadka shiikhu wuxuu leeyahay waa kelimad aada u weyn waana jumlo ka kooban buu leeyahay ficil amar iyo jawaabtiisii ficil amarku waa kee waa ixfad ilaali waay jawaabtiisuna waa maxay yaxfadka ha ku ilaaliya waay marka waxay lamid tahay iyadoo la yidhi oo kale in taxfad illaaha yaxfadka haddii aad alle ilaaliso oo aad xuduudiisa ilaaliso alla waa u ku ilaalinayaa marka xifdullaahi maxaa laga wadaa see alla maarata loo ilaaliyaa oo loo dhowraa waa inaad xuduudiisii aada ilaaliso iyo sohdimihiisii oo aadan dhinac uga bixin shareecadiisa waa inaad ilaaliso oo amarkiisina aad fuliso wixii lagaa reebana aad ka joogto wixii laguu sheego khabarana aad rumayso qofka aan khabarka alla uu sheego rumaynin ama masalan nahyigii ku tunta oo ku dhaca dembiyadii ama amarkii qaadan waayey qofkaasi qof xuduudda alla ilaaliyo maahan lam yaxfad illaah yaxfadka marka maxaa laga wadaa macnaha alla waa ku ilaalinayaa waay arrimahaadii diinta iyo arrimahaadii adduunyadaba arrinku diin keliya maaha diin iyo adduunyadaba alla waa ku ilaalinayaa marka see adduunka qofkii loo ilaalinayaa waa in musiibooyinkii caqliga ku dhici lahaa iyo musiibooyinkii jirkiisa ku dhici lahaa iyo musiibooyinkii xagga fekerkiisa ku dhici lahaa musiibooyinkaas dhan in laga ilaaliyo waay sidoo kale xoolahaada in lagu ilaaliyo oo musiibooyinkii iyo baabi'i laga ilaaliyo ehelkaadii in lagu ilaaliyo oo ay ku nabad galaan waxaasoo dhan marka waxaad ku helaysaa marka alla uu ku xifdinayo laakiin wixii diinka ku saabsan waa maxay waa in diinkaadii lagu ilaaliyo oo aadan macsidii ku dhicin waajibkana ka tegin haddiiba loo qoro inuu macsi ku dhacana xifdigii alle iyo ilaalinta alle waxay noqonaysaa in lagu waafajiyo toobadii oo aad dhaqso u soo noqoto marka ilaalinta alla uu ilaalinayo qofka oo uu diinkiisa ilaalinayay waxaa ku guda jira in qofkii la ilaaliyo intaaanu macsidii ku dhicin iyo in la ilaaliyo markuu macsida ku dhacaba mar kastoo uu qofku wanaag sameeyo oo uu hanuunana alla hanuun buu u siyaadiyaa waaladiina htadow zaadahum hudaa yaa alla uu yidhi kuwa hanuun samay waxaanu kordhinaa hanuun baanu kordhinaa wa aataahum taqwaahum wuxuuna siiyaa alle taqwadoodii buu siiyaa kelimada labaad qowluhu sala allahu alay wasalama meeshan uu rasuulku yidhi sal ll ly slama ixfad illaha tajidu tujaahaka alle ilaali hortaadaad ka helaysaaye ixfad illahdi lafteediyaa lagu soo celiyey sababtoo jazaagii iyo abaalmarintii aan nooc kala ah kii hore laftiisii ma aha kii hore wuxuu ahaa yaxfadka waa lagu ilaalinaya u ahaa kanina waa maxay hortaadaad ka helaysaa macnaha alla wuxuu ku tusinayaa wixii khayr kuugu jiro kii hore marka ilaalin buu ahaa kan dambese waa khayr tusin marka khayrkii buu ku tusinayaa wuu ku dhoweynayaa shar kastana waa uu kaa xijaabaya alle alla wuxuu yidhi yaa ayuha annabiyu xasbuka allahu waman itabacaka min almu'miniina alle ayaa kugu filan adiga iyo mu'miniintaba marka xasbuka wa xasbu man itabacaka min almu'miniina yani allah kugu filan adiga mu'miniintana allah ku filan kelimada saddexaad meeshan uu yidhi rasuulku sal ll ly slam idaa sa'alta fas'al illaaha haddii aad alla wax haddii aad wax weydiisanayso alla wax weydiiso marka aad wax dalbaysa buu leeyahay qof makhluuqa wax ka dalbin sababto qofkii makhluuqa ahaa wuu cudur daaran karaa wix buu awoodi weyn karaa laakiin alla wax weydiiso allihii wax abuuray isagaa awooda inuu ku ajiibo allana wuxuu jecel yahay addoonkiisu inuu wax weydiisto ninkii shaacirkaah oo gabayaaga ah wuxuu yidhi laa tas'alanna bunaya aadama xaajatan wasali iladii abwaabuhu laa tuxjabu allaahu yaqdabu in tarakta su'aalahu wa bunayu aadama xiina yus'alu yaqdabu bani aadam qof bani aadan ah waxa weydiisanin dantaada ha u bandhigin ee waxaad wax weydiisataa midka aan albaabayiisa la xijaabin alla waa uu caroodaa haddii aad su-aashiisa ka tagto oo aad wax weydiisan weyso laakiin bani aadamku marka wax la weydiisto wuu caroonayaa wuu xanaaqayaa ninka shaacirka wuxuu leeyahy shiikh run buu sheegay kelimada afaraadna maxay tahay meeshan uu rasuulku yidhi sal ll ly slam waida istacanta fastacin billaah haddii aad kaalmo weydiisanayso allah uun kaalmo weydiiso isaga ka dalab kaalmada sababto isagaa wax walba hanta samaawaadka iyo ardaduba mulkiga alley ku jiraan sidaa darteed markaan salaad dukanayno salaad walba alla waxaan weydiisanaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin salaad walba waxaan ku hadalnaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin allow keligaa baan ku caabudaynaa oo adaa cibaadada naga mudan keligaa baan ku kaalmo weydiisanaynaa ayaan idhaahnaa macnaha ma caabudayno waxaan adiga ahayn oo cibaadadaada wax kula wadaagaahi ma jiraan taasaan qiraynaa kaalmana adiga un baan kaa raadinaynaa oon ku weydiisanaynaa marka ida istacanta fastacin billah marka la leeyahay waxaa soo gelaya wax walba oo aad kaalmo uga baahanta in lagaa kaalmeeya oo u baahanta ha weydiisanin allah ma ogi sababtoo isagaa awoodo inuu ku kaalmeeyo faa'iida shanaadi waxay tahay hadalkii rasuulka sal slm uu yidhi waclam ana alummata low ijtamacat calaa an yanfacuuka bishayin lam yanfacuuka ila bishayin qad katabahu allahu lak haddii ummaddu ay ku kulanto inay kugu anfacaan shay kuguma anfacaan ilaa wax uun alla uu kuu qoray moogi marka jumladan waxaa lagu bilaabay amar leesfaraayo in wax la ogaado iclam baa la leeyahay waa muhimadda ay leedahay darteed aad bay muhiim u tahay marka yacni si dhab ah u garo yaa la leeyahay oo wax la hubo agtaada ha ka noqdaan haddii ummaddu yani ummaddii o dhan baa laga wadaa dadkii o dhan baa laga wadaa marka hadda ummad gaara maba laga hadlaayo jamiicu naas yaa laga wadaa hadday ku kulmaan inay kugu anfacaan wax kuguma anfacaan ilaa wax alla kuu qoray moogiye haddii marka arrinku sidaa u yahay maxaad marka bani adam wax ka weydiinaysaa waa inaad alla wax weydiisato alla asagaa khayrka dureeriye oo socodsiiya iyo nacfiga gacmaha addoommada qaarkood haddiiba adiga in khayrku soo gaaro laguu qoro waa mid maaragta alla kuu qoro waa adiga marka waxaan xataa iyaga laftooda munaafacaada aad ka helayso waa wax amarka alla ku socda oo laguu qoray haddaanu alla kuu qorin nacfigaas ma ku soo gaareen mana mana awoodeen inay wax ku taraan ama ha weynaadaan waxaas ama ha yaraadaane marka qalbigaada alla keliya ku xir waay macnuhu kelimadda lixaad waxay tahay qowluhu sal ll slam hadalkii uu yiri rasuulka sal slam walow ijtamacuu calaa an yaduruuka bishayin lam yaduruuka illa bishayin qad katabahu allahu calayk haddii ay ku kulmaan dadka oo dhami inay dhib kuu geystaan kuma dhibi karaan ilaa wax alla uu kuu qoray inay kugu dhibaan moogi taa marka macnaheedu waa maxay haddii dhib kaaga yimaado qof bani aadamkii ka mid ah ogow waxaasi waa wax hore lagugu qoray meelna lagama aadi karin oo qadihii alle iyo qadarkiisi baa ku daraarsaday marka meeshan uu leeyahay wixii nacfiga ahaana katabahu allahu laka wixii dhibka ahaana katabahu allahu calayka waa qoraal xagga qadarka ah yaa laga hadlayaa kelimada toddobaadna maxay tahay waa hadalkii rasuulka sal slam uu yidhi ruficat alaqlaamu wa jafat isuxfu qalmadii waa la qaaday waa qalmadii qadarka qoraaye waraaqihii wax lagu qoraayana iyaguna waa la laablaabay macnaha arrinku waa uu dhammaaday wixii laguu qoray iyo wixii maaragtay lagugu qorayba way imaan doonaan waa macnaa waa dhici doonaan kelimaadka allana lama bedeli karo kelimaadka allana lama bedeli karo qadarka alla lama bedeli karo wuxuu yidhi marka tirmidi wuxuu yidhi marka sheekh nawowi rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun saxiix xadiidkan waxaa weriyey tirmidi baa weriyey wuxuuna yidhi waa xadiid xasanun saxiix riwaayad marka kale oo tirmidi uusan werin oo aimo kale ay weriyeenna waxaa ku jirtay ixfad illaaha tajidhu amaamak macnaa alla ilaali hortaadaad ka helaysaay marka lafdigaanu xagga macnaha kama duwan kii hore sababta tujaahaka iyo amaamaka waa isku macno macnaha alla waa ku hanuuninaya wa kelmadda sideedaadna waa hadalkii rasuulka sal slm uu yidhi tacaraf ila allahi fi rakhaa'i yacrifka fi shidda yacnii aqoonta alla raadi iyo inaad alla aqoonsato markaad barwaaqada ku jirto ha ku aqoonsadee marka dhibku uu jiro macrifadan marka waa macrifo khaas ah sababtoo alla wax walba waa uu ogyahay qof walbana waa ogyahay waa uu cilmi badan yahay ama qofku alla ha isbaro ama yuusa isbarine marka isbaridda alla isbaraysa waa maxay waa inaad maaragtay daacadii aad ku dadaasho oo aad isku jeclaysiiso daacada aad adeecayso oo aanu kaa weynin meeshii uu ku faray oo aanu kugu arag meeshii uu kaa reebay taasaa marka isbaridda alla la isbaraya ay noqonaysaa waa meesha aad leedahoo kale tacarafa ilaya fulanun hebel baa iskay baray manaa wuxuu ii sheegay tilmaamo iyo wax uu hore u sameeyey mathalan oo aan ku garto yani haddaanu ii sheegin tilmaamihiisa iyo waxyaabihii macnaha hore uu sameeyiyo ma aanan garteen laakiin waa iskay xasuusiye waay macnuhu meeshan uu yiri rasuulku sal slam fi rakhaa'i waa barwaaqada marka lagu jiro moogta sida caafimaadka iyo hodantinimada iyo marka nabadgelyo la haysto iyo wixii la mid ah yacrifkana waa maxay waa macrifo gaar ah waay waa aqoonsi gaar ah waktiga marka fi shiddatin maxaa laga wadaa waa marka adiga dhib ku haysto waay marka alle wuxuu ku garanayaa marka aad xanuunsato wuxuu ku garanayaa alle oo macrifo khaasa aad maarata alle ka helaysaa marka aad baahato waxa allow sidoo kale macrifo maarata gaar aad ka helaysaa marka cabsiyi ku gasho waxaa ugu muhiimsan inuu alla ku garto marka aad dhimanayso oo marka qalbigaada iimaankii lagu sugo oo lagaa ilaaliyo in shaydaan ku duufsado oo khaatimadaada ay xumaato sababtoo qofka waxaa ugu daran marka uu dhimanayo haddaad marka horey nin daacada ugu dadaalaad ahayd oo alla isbara markii barwaaqada ii jirtay marka dhibku uu jiro yaa alla uu maarata ku gartaa oo uu ku ilaaliyaa kelimadda sagaalaadna maxay tahay hadalkii uu yiri rasuulku sal ly slam waaclam ana maa akhta'aka lam yakun liyusiibaka ogow wixii ku dhaafa inaada heli lahayn ama aysan kugu dhici lahayn tanna waxaa la yidhi ogow baa la yidhi waxaa la iska dalba in la ogaado waa muhiimadda ay leedahay darteed wixii marka la qoray inay ku gafaan wax kugu dhici lahaa maaha haddii ummaddu ku wada kulanto inay maarata ku dhibaan iyadoon lagu qorin inay ku dhibaan ma dhici karto in marka dhibid dhibkii u dhaco wamaa asaabaka lam yakun liyukhti'ak wixii kugu dhacana maaha mid ku gefi lahaa ma asaabaka marka waxaa dhici karta buu leeyahy shiikhu in laga wado wixii lagu qadaray inay kugu dhacaan ama wixii kugu dhacayba yani wayba dhaceenba macnaha maaha waxaas marka wax ku dhaafi lahaa maaha wax ku gefi lahaa maaha ee hadhihin waxba hadhihin haddaan saas samayn lahaa waxaasi ma dhaceen sababtoo wix marba hadday dhacaan oo la ogaado inay dhaceen waxaan garanaynaa in hore lagugu qoray waa qasab marka inay kugu dhacaan wax walba marka alla gacantiisay ku jiraan taasi waxay keenaysaa in qofku rabbigiis cuskado oo cuskasho dhammaystiran u cuskado oo qalbigiis alla ku xiro kelimadda tobanaad waaclam haddana bal ogow baa laleeyahay ana nasra maca asabri in guushu ay la socoto sabarka waxaa la soo celiyey marka haddana cilmi maaragtay talabkiis ogow baa lagu leeyahay waa muhiimadda ay maaragtay jumlooyinkan ay leeyihin darteed waa iyo dardaaranadaani in laga guulaysto cadowgii waxay la imaanaysaa ama la socotaa marka la sabro sabar unbaa lagu helaa yani guusha cadowga laga guulaysanayo waxaa lagu gaaraa sabar sida alla uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan fahbutuu wadkuruu allaha kathiira mu'miniinay haddii aad koox la kulantaan gaalaa oo dagaal in kala hor yimid fahbutuu sugnaada oo dagaalka ha ka cararinina wadkuru llaha kathiira allana xusa xus fara badan xusa taas waxay kugu saacidaysaa in macnaha gomdahaadii la adkeeyo oo aadan cararin dagaalkii bay kugu saacidaysaa rasuulkuna wuxuu yidhi sala allahu alay slam laa tatamanaw liqaa'a alcaduwi cadowgiila kulankiisii iyo dagaalkii ina isku dhacdaan ha jeclaysanin oo harahraadinina was'alu allaha alcaafiya in alla idin caafiyana alla weydiista faidaa laqiitumuuhu laakiin haddayba dhacdo oo wax qoran ay noqoto inaad la kulantaan faasbiruu dulqaad yeesha fa ina aljannata taxta dilaali siyuufi sababtoo jannada waxaa lagu helaa oo maaragtay aad ka helaysaa seefaha hoosaskooda macnaha jihaadkii janna lagu gala waayo macnuhu bukhaari iyo muslim baa wariyey marka in cadowgii laga guulaystaahi waxay ku imaanaysaa uun in la sabro oo nafti lagu xabiso dagaalkoodii jihaadkoodii taasa waxaa ka dhalanaya oo lagu helayaa guushi laakiin guushama waxaa helaya kii dagaalamaya mase waxaa guulaysanaya dacwadii iyo khayrkaa dadka ugu yeeraysa jawaabtu waa labadaba waxaan kaloo dhigi karnaa buu leeya shiikhu xadiidku wuxuu kulansanayaa inaad naftaada lafteeda ka adkaato sababtoo ah naftu waxay dadka ugu yeertaa waxay iyadu jeceshahay waxaasina hadda xaq ma wada noqdaan marar fara badan baatilkay jeceshahay iyo baadida ay kugu yeeraysaa marka qaarkood sida alla uu yiri wamaa ubari'u nafsii ina annafsa la ammaaratun bisuu waxay tiri islaantii nebi yuusuf dulmisay ee ku been abuuratay anuu naftayda beri yeeli maayay tiri maxaa yeelay nafta bani aadamku xumida way fartaa waa mid farid badan xumida culamada qaarkoodna waxay ku fasiraan in maaragtay uma ubiru nafsi uu nabiyullahi yuusuf ku hadlay macnaha waxba istaskiyin maayuu leeyahay laakiin culamada muxaqiqiinta qaarkood waxay leeyihiin waxaa saxa in hadalkan ay ku hadashay haweentii dulmiga sameynaysa boqorku uu qabay oo nebi yuusuf markaas maba jooginba meesha xabsiguu ku jira marka iyadu macnaha yani hami bay samaysay wixii ay samayn kartay samaysay way ku been abuuratay oo ninkii qabay bay maaragtay been gaarsiisay haween bay kaalmaysatay waaba xabistabe nabiyullahi yuusuf markuu ka diida maaragtay faaxishadii marka sidaa darteed waxay u tiri wamaa ubariu nafsi ina nafsa laamaaratun bisuu marka sheekh islaam ibn taymiya masaladaas aad buu uga hadlaa kutubtiisa yani manhaaju sunna iyo kutub kaleba oo markii ay haweentii iyo yani haweenkii kaleba ay beri yeeleen nabiyullaahi yuusuf yaa boqorkii markaas kadib u yeeray uu yiri ii keena iituunii bihi astakhlisu linafsi falama kalamahu qaala inaka alyawma ladayna makiinun amiin kelimadda marka ko iyo tobanaad sida alla uu yiri wamaa ubariu nafsi ina nafsa laamaaratun bisuu oo haweentii baa saas ku hadashay nafteeda beri yeeli maayo anigu naftu maaragtay wax xun bay dadka fartaa marka qofki hadduu ku sabro naftiisi oo diinka allana uu ku sugnaado naftiisi waa ka adkaadaa kelimadda ko iyo tobanaad meeshan uu rasuulku yiri sal slm waana alfaraja maca alkarbi farajka asal ahaan waxaa loo yaqaanaa carabi ahaan wixii waasic ah sida masalan furjo u dhexaysa yani masalan derbiga oo kale meel laga duleeliyo o kale furja la yidhaha farajku marka waa waasicnimo macnaha shiddadii iyo kurbadii yaa kaa faydmaysa waayo macnuhu shiddadii iyo kurbadii yaa kaa faydmaysa waayo macnuhu oo kaa faydantaa macal karbi bay ahaataa marka kurbadii lafteed ay dhacdo yaa farajkiina la helaa marka macnaha karbigun waa maxa waa ciriiriga siday carabta qaarkood ay yidhaahdeen ishtadii asmatan tanfariji war dhibkiiw bado waad iska faydmi doontaay marka aad darsato yaa maaragtay farajkuna imaadaa waa imaano markii marka arrimuhu ay aad u darnaadaan ogow in farajku markaa imaanayo oo dhow yah marka waxaana u daliila xadiidkan waa ana alfaraja maca alkarbi allaana maaragtay la cuskadaa aman yujiibu almutara idaa dacaahu wayaktifu suu waayo midka maarata midka la dhib geliyey ajiibaya hadduu wax weydiisto oo dhibkiina fayda iyo xumidii kelimada labaiyo tobanaad meeshan uu yiri rasuulku sal l slam ana maca alcusri yusra yani mar kastoo arrimuhu ay kugu adkaadaan oo qalbigaada alla aad ku xirto arrimihii waa kuu fududaadaan sida alla uu yiri fa ina maca alcusri yusra ina maca alcusri yusra dhibkii iyo adeygii fudayd baa la socda dhibkii waxaa la socda fudayd culimmadu waxay yidhaahdeen alla marka culayskii buu sheegay isagoo al ay la socoto aayaddii koowaad cusriga al baa ku jirta aayadda labaadna waa sidoo kale yusrigana aayadda koowaad waa munakkar oo mucaraf ma ahan al male yusri aayadda labaadna waa sidoo kale waa munakkar mucaraf ma aha haddii marka kelimadda la soo celiyo iyadoo nakira ah nakiradu marka macnaha kelimadda labaadu tii hore ma aha laakiin haddii intii iyadoona nakira la sheego iyadoo macrifaha gadaal dama la keena haddana tii labaad waxay noqonaysaa tii koowaad haddii marka taa aan ku dhaqanno qaacidadaas aan qabsanno aayaddu waxay sheegtay in culayskii laba fudayd ay la socdaan sidaa darteed ibnu cabbaas waxaa laga wariyey inuu yidhi lan yagliba cusrun yusrayni laba fudayd kama adkaado hal culays oo fudaydkii waa badanoo macnaha waa kala duwan yihiin waay macnaha waa laba yusri oo kala duwan waay maadaama ay munakara yihiin waxaa muhim u leeyahy marka sheekh ibnu cuthaymiin inaada quusanin haddii arrimuhu kugu adkaadaan oo aada ogaato in fudaydkii uu soo dhow yahay cibaaraadka marka socdo oo dadku isticmaalaan waxaa ka mid a dawaamu alxaali min almuxaal in xaaladdu sida ay iska tahay iska ahaato iyo weligeed saa ku jirto maaragtay waa waa mustaxiil bay leeyihiin waana xaq buu leeyay taas wax walbaahi meelay ku dhammaadaan bay leeyihiin buu leeyahay shiikhu marka masaladii uu lahaa haddii maaragtay kelmadda iyadoo al ay ku jirto lasoo celiyo tii labaad tii hore la mid ma aha markaan leenahay shardi baa ku xiran waa haddaanay qariina aanay jirin iyo wax xujaa ama daliila oo kudsinaya qaacidadaa wax ka duwanin meesha ay jiraan haddii marka qariina ay timaado iyo daliil oo taa wax khilaafsan ku tusinaya waa in qariinadaas iyo daliilkaas cusub la raaco sida meesha alla uu yidhi oo kale hal jazaau alixsaani ila alixsaan ixsaankii abaalmarintiisu waxaan ixsaan ahaynba marka shiikhu wuxuu leeyahay aayaddan hal jazaau lixsaan ila lixsaan ixsaankii isagoo al ay ku jirtuu soo noqday laakiin kii labaad kii koowaad waa ka duwan yahay oo ka labaad waa maxay waa abaalmarintii qofka la abaalmarinayay kan koowaadna waa maxay waa camalkii uu qofku sameeyey marka ixsaankii uu qofku sameeyey abaalmarintiisu waa maxay waa in maaragtay wanaag lagu abaalmariyo yani qofkii camalka hagaajiyey abaalmarintiisu waa in loo wanaajiyo abaalmarin wanaagsan la siiyo waa macnuhu wabillahi towfiiq
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online